soo dhowaada barnaamijka madasha dastuurka oo aad maalin kastoo axada ka dhegaysataan idaacadda voice of america barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo anigoo ah caashi ibraahim soddonka daqiiqo ee soo socota waxaannu ka hadli doonnaa kadib ansixinta dastuurka sida loo sixi karo qodobada weli doodu ka taagan tahay oo ay ka mid yihiin doorka haweenka iyo caasimadda iyo nidaamka loo marayo sidii baarlamaanka usii turxaan bixin lahaa dastuurka kumeel gaarka barnaamijka waxaa marti noogu ah doctor cabdulaahi sheekh ismaaciil oo ka mid ah baarlamaanka wakhtigu kasii dhammaanayo iyo xaliimo jaamac oo ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee dastuurkan soo diyaariyey waaye xalimo jaamac maadaama aad ku jirtay guddiga soo diyaariyey dastuurkan dastuurkii maadaama la ansixiyey hadda wixii ka dambeeya maxaa loogu yeerayaa muxuu noqonayaa dastuurkan hadda horta la ansixiyey waxaa weeyaa dastuurku meel gaada waayo weli dastuurka ilaa referendum laga gaado ma laha wax sharciyada laakiin waa lagu sii dhaqmi karaa afarta sano ku meel gaadnimadaasaan ku socona afartaa sanona wuu soconaa constitutionku si wax kasta loogu kordhin karo marka dastuurkan maadaama weli hadda waa la ansixiyey wuxuuna weli sugayaa in baarlamaankii haddana ay wixii qaladaada ee dadku ay ka sheegayeen uu ka saaro marka afarta sano ee lagu sii dhaqmi karo maqaabka ay baarlamaanka ku gudbiyaan ayaa lagu isticmaalayaa mise qodobadii dadku ay dhaliilayeenna waa laga saari doonaa horta sida sharcigu yahay constitution kana ilaa afartaa sano kumeel gaad ahaan bay loogu sii dhaqmi karaa ilaa inta laga gaarayo aftig dadweyne laakiin sharcigu sidaa waxa weeya qodobadii ay soo jeediyeen odayaasha dhaqanka waxa weeyaan talabixin bay kuleeyihin dadkao dhan ummadoo dhan baa kule odayaasha dhaqanka kule qolada diintaa kule siyaasiyiintaa kule cid walba kule waxay ahayd ergadaa kule waxay ahayd odayada wixii ay kasoo jeediyeen talabixintoodii in ciddii u xilsaaran ay qaadato wixi ay ka qaadan karto ay ku kordhisa yahay ergada sidoo kale waxay ahayd in lagu kordhiyo talooyinkooda wixii laga qaadan karo macquul ahoo loo batay oo laysdhaho waxaasi waa wax lagu kordhin karo ayay ahayd deedna baarlamanka cusubaa imaanaya dawladdas baa imaanaysa kumeel gaar ahaan ugu sii dhaqanto dabacdina halkaas wadatashibii iyo laga sii wado maxaa la dhahaa civic educationki wacyigelintii dastuurka afartaa sano waaye aad baad u mahadsantahay cabdulaahi sheeh ismaaciil sida aad u aragtid marka hore guud ahaan ansixinta dastuurka iyo tallaabooyinka xiga bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan aada u soo dhaweynayaa dooda iyo xaliimo oo igala qaybgelaysa marka xigtana dastuurka uu guddoonsaday golaha ansixinta dastuurka waxaan u arkaa tallaabo wax ku oola oo taariikhi ah baan u arkaa waxaan u arkaa geedi socodka dastuur sameynta soomaaliya ama xasilinta siyaasadeed ee soomaaliya mid budhiga unoqonaysa ayaan u arkaa tala tallaabadaas maarata muxuaha lagu ansixiyey dastuurka ayaan u arkaa waxaan u arkaana in geedi socodka dastu dhamaystirka sameynta dastuurkana weli inuu socdo oo baarlamaanka hadda lasoo xuli doono insha allahu tacaala uu qeyb weyn ka qaadan doono ayaan u arkaa maxaa yeele talooyinkii ay odayaasha soo gudbiyeen ama golaha ansixinta dastuurka uu soo gudbiyey iyagoo wada jira ay soo wada gudbiyeen baa u baahnay iyadoo matalkeeda in baarlamaanka gudihiisa looga doodo oo guddiga arrimaha dastuurka iyo sharciga qaabilsan ee baarlamaanka gudihiisa laga dhisi doono uu loo baahan yahay inuu hoos u eego dabadeedna maaragtay loo gudbiyo baarlamaanka oo si wada jir loogu gudbiyo si uu u ansixiyo ama wuxuu diidayana uu diido dabadeedna loo sii gudbo maaragtay muxuha marxaladii ku xigtay oo aheed in dadweynaha laga ansixiyo iyadoo afti laga qaadayo aniga arrintaas saasaan u arkaa waana soo dhaweynayaa go-aankii ay odayaasha ka gaareen maxaa la idhahdaa iyo golaha ansixinta ay ka gaareen dastuurka ka sokow cabdullaahi shee ismaaciil soo dhaweyntaada oo aad soo dhaweyneyso gudbinta iyo ansixinta la ansixiyey dastuurka ka adiga ahaan ma jiraa qodobo ku jira dastuurka oo aad dhaliilsan tahay wallahi horta alkamaalu lilah annagu bani aadam baan nahay annagu bani aadam baan nahay dad ka dhowrsoon qalad iyo gaabin midna ma nihi maxaa yal ambiyo ma nihi ambiyo iyo rasulo midna ma nihi dhaliilo hadda iyo jeer waa iska jirayaan laakiin dhaliiladaas insha allahu tacaala waxaa iyana maarata maxaa la yidhahdaa lagu dabooli doonaa ama lagu aan maarata saxi doonaa afartan sano oo hadda aan maarata baarlamaanka kan soo socda uu howlgeli doono ayaa lagu saxi doonaa waxaan rajeynaya in afartan sano inaama laisla gaarin oo sanadka horeba howsha ugu weyn oo ugu horeysa oo la qabanayo inay noqoto ayaan ku rajo weynahay waayahay intaynaan dhegaystayaasha u gudbin waxaan rabaa mar inaan ku laabto xaliimo qaabkii loo ansixiyey dastuurka waxaa jirta in haweenku aysan ku wada qanacsanayn maxay ahaayeen sababuhu waxa weeyaan ansixinta dastuurka horta laba habbaa dastuurada loo loo ansixiyaa ama ergo ayaa ansixisa ama referendum baa loo ansixiyaa taas wax mashaakil ahoo ka taagani ma jirto laakiin arrinta ugu weyn oo ay haweenku diidanaayeen waxay ahayd ergadii lasoo xulay oo lagu heshiiyey boqol kiiba soddon inay ergada noqdaan haween ayaa aan la buuxinin boqol kiiba labaatan iyo afar baa la keenay arrimahaasay aada weyn walga qabaa iyagoo ka baxsan ka dambe oo baarlamankana in saas oo kale loo
waa sidaad sheeg waa sidaad sheegtay xalimo jaamac mar haddii iyadoo haddaba waxay cusub yihiin oo lasoo wada taagan yahay dumarka boqolkiiba intii loo asteeyay boqolkiiba soddonka ahayd la keeni waayey haddii haddana sidan baarlamaankii ama dastuurkii uu ku meel maray maxaa lagu xaqiijin karaa ama maxaa u xaqiijinaya dumarka soomaaliyeed in boqolkiiba soddonkaas looga asteeyay dastuurka inay ka heli doonaan maamulka dalka horta waxa weeyaan waxa weeyaan waxa weeyaan heshiis bulsho asalkaba constitutionku hadduu ka ugu xun yahay iyo hadduu ka ugu fiican yahayba warqad buu noqonayaa haddaan siday tahay loogu dhaqmin marka maadaama uu heshiis bulsho yahay waxa aan codsanaynaa oo aan haddana aada ugu sheegaynaa in heshiiska qodob qodob ka sarreeya aanu jirin haddii la yidhi baarlamanku laba boqol toddobaatan iyo shan waaye oo boqolkiiba soddon ay bay tahay waxa weeyaan sida uu yahay in loo fuliyo haddii taas la fulin waayo waxaanu haysanaa inta kalena inaan la fulinaynin inuu warqad noqon doono waayahay dood way sii socon doontaa waxaan u gudbaynaa dhegaystayaasha dhegaystaha ugu horreeya ayaan u baaqayaa su-aashaada magacaaga iyo meesha aad joogtid a magacayga waxaa dhahaa maxamuud yuusuf oo london aan joogaa su-aashaydu waxaa waaye dastuurka oo la ansixiyey aanan ku qanacsanayn boqolkiiba boqol riisanka oo ah si fiican aa ula socdaa habka loo soo xulay odayaashii hore kuwa dambe iyo baarlamaanka la diyaarinayo waxaanu arkaa inay leedahay qof wax u danaynaysa hal qof aysan u danaynayn soomaaliya maadaama aan xogaal fiican u ahay oo aan inta ka sheegi karin waayo su-aashaada waa maxay su-aashaydu waxay tahay see u aaminayaa in baarlamaanka soo socda uu ka saari doono khaladka ku jira dastuurka seebay uga saari doonaan wa waa gar qaladaadka maxaa ka mid a xaquuqda haweenka ay ku leeyihiin dastuurka waxaa ka mid ah xuduudaha waxaa ka mid ah caasimadda wa waayahay waaya khadkuu kaa gogo-ay aad baad u mahadsan tahay ujeedadaysu waxa weeyaan cabdulaahi sheekh ismaaciil sidee lagu aaminayaa baarlamaanka qodobadan muhiimka ah inay ku dari doonaan ama ay ka reebi doonaan wallahi horta haddii la kala aamin baxo oo shakigu un dadka wada hareereeyo qaab loo dhaqaami karo horta lama garan karo waxaan jeclaan lahaa horta in lais aamino oo lagu xisaabtamo waxa natiijo ee kasoo baxaya dooda markii ay la gaaro oo ay dhacdo oo qodob qodob arrimihii lasoo jeediyey looga doodo ayaan jeclaan lahaa hordhaca kan shakiga ku dhisan in horta laiska daayo ayaan jeclaan lahaa baarlamaanka lasoo xulayo baarlamaan ummad mas-uul u ah weeye baarlamaan ummad xilkeeda qaaday weeye waa baarlamaan la dhaarin doono weeye waa baarlamaan danaha iyo maslaxadda ummadda maaragtay muxaala wixii ku salaysan ku shaqeyn doono inuu noqonayo ayaan ku hanweynaya waana noqon doonaa insha allahu tacaala marka isaga aan ka war dhoorno isaga aan ka war dhoorno in laga hordhaco oo hadda la yidhaahdo lama aamini karo aniga waxay ila tahay mid meesha soo geli karto oo ku habboon inaysan ahayn waana waajihi karaan maaragtay maxaa la yidhahdaa mas-uuliyaddaas waana kasoo dhalaali karaan mas-uuliyaddaas hoosna waa u dhugan karaan mas-uuliyaddaas sixil kasnimo lehna waa uga soo bixi karaan baan qabaa cabdullahi sheekh ismaaciil waxay ilahayd inuu su-aasha u dhigay waxa lagu aaminayo in baarlamaanka uu qodobadaasi la sheegay ama ka saari doono kuwa la diidan yahay ee la dhaliilay ama uu ku dari doono kuwa cusub laakiin dadka maxaa u ballan qaadaya in qodobadaasi ay ka hadleen ayay ka muujiyeen walaaca ay ka muujiyeen haddii baarlamaankii uu sixi waayo ama uu sidaa ku dhaafo yaa saxayo wallahi baarlamaanka haddii mar haddiiba xilkii loo wareejiyey waa ku khasban yahay horta in arrinta hoos uu eego kama baxsan karo waajibkaas loo dhiibay ama loo igmaday iyo mas-uuliyaddaas taariikheed ee saaran kama mid uu maarata meel uga dhaqaaqi karo ma aha marka khasab bay ku tahay mas-uuliyaddaasi inuu waajaho qodob qodob u waajaho oo article article u waajaho chapter by chapter u waajaho mawduuc by mawduuc u waajaho khasab bay ku tahay marka aanu gaarno halkaas laakiin in la yidhaahdo laguma aamini karo yaan ku aaminaynaa marka waa tahay cabdullaahi aad baad umahadsan tahay waxaan u gudbaynaa dhegaystayaasha kale ee khadka ku jira halow dhegaystaha khadka ku jira a hallo ha walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso martida barnaamijka walaal aniga magacayga waxaa la idhaha maxamed maxamuud nuur waxaan joogaa muqdisho waa gartay su-aasha aad weydiinayso martida barnaamijka waxa weeye walaale horta inagu dal burburadaynu ahayn in waxuun la sameeyana inaan wax sameyn bay ay ka fiican tahay marka u horeysa aniga waxaan qabaa wixii khaladaad ee ku jira in loo daayo baarlamaanku inuu ka saaro oo loo daayo baarlamaanka hadda la xulayo wixii haddeer saarayna waaba laga saaraya marka tala soo jeedin bay ahayd atala soo jeedin weeye walaal aad baad umahadsan tahay maxamed waayo n xalima haddii adiga aan ku siiyo bal qodobee qodobada ay tahay ee muhiimka tahay baarlamaanku inay si deg dega uga doodaan baarlamaanka cusub isla marka lasoo doortee la dhaariyo waxa weeyaan odayaasha qodobadii ay soo jeediyeen iyo riboodkii ergada inay ka bilaabaan bay aniga si igula habboon tahay wixii kale intaa dhaafsiisana kolley talooyin dadweyne heli doonaan oo loo diri doono laakiin kuwa hadda hor yaallo ama odayadu soo gudbiyeen ama ergigadu soo gudbiseen inay ka bilaabaan aan jecela waa gartay kuwaasna waxaa ugu horreeya caasimadda doorka haweenka oo culimmadu sida aad maqlayseen maalmahanba ay warqad ka qoreen ayna sheegeen inay maaragtay ay ay doonayaan arrintaa in si fiican loo kala qeexo arrinta ku saabsan qaangaarka arrinta ku saabsan xuduudaha cabdullaahi sheeh ismaaciil nidaamka baarlamaanku u maro qodobadan oo kale ku daristooda ama sixidooda ee sharci dejinta bal wax yar ka iftiimi walaal horta mar haddii mandatka arrimahaas in laga doodo ay uu ka soo baxay shirweynaha kan hadda dastuurka ansixay uu ka soo baxay waa mandate obligatory ah weeye oo khasab ay tahay in uu baarlamaanka marka uu isdoorto dabadeed arrimaha uu ka bilaabayo qaran qaranka khuseeya midda ugu horeysa inay noqoto waa khasab taas isweydiin ma rabto xukuumadda timaa meesha timid baa laga rabaa oo markiiba inay tahay maaragtay prioritiga koowaad inay ka dhigato prioritiga koowaad inay ka dhigato mudnaanta koowaad inay siiso wey af soomaaliya haddaan u bedelo oo intaan wax kalaba la aadin marka xukuumadda laga doonaya inay soo bandhigto hadday soo bandhigi weydo xukuumadda baarlamaanka wuxuu xaq u leeyahay inuu initiative la yimaado oo uu resu maaragtay maxaa laha soo joodin soo dhex dhigo baarlamaanka motion uu keeno uu yidhaahdo arrintaas hana lasoo dhex dhigo si aan maaragtay waajibka xagga annaga nooga aadan dhinacayaga mxua maxaa la yidhahdaa ka nagaga aadan si aan u qabsano marka xaggana waa ka imaan karaa baarlamaanka dhinaca xukuumaddana waa ka imaan karaa waxaana fiican weliba xukuumadda in dhinaceeda uu ka yimaado maxaa yele hadday ka gaabiso arrintaas waxay noqonaysaa arrin ay maaragtay maxaa la yidhahdaa duraysa mas-uuliyadda qaranka u qaaday oo lagula xisaabtami karo ayay noqonaysaa hadday keeni weysana waxaaba ka dhalanayaba xataa in xukuumadda la yidhahdo kalsoonida ha lagala noqdo maxaa yeelay xil loo dhiibay oo qaran ahaan loogu dhiibay oo iska cad bay maaragtay maxaa garab martay marka xataa waxaa dhici karta in la yidhahdo adar waajibka haddadaan kasoo bixi karin wadada ka leexo xukuumad kale ha timaado ilaa heerkaas waa la isla gaari karaa waa tahay cabdullaahi aad baad umahadsan tahay dhegaystayaashaan ku laabanayna dhegaystaha khadka ku jira magacaaga fadlan iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso martida barnaamijka madasha asalaamu calaykum waraxmatullahi ramadan kariim magacaygu maxamed xamdan la yidhahda waxaan joogaa sweden khiyaarta khadka ku jirtana waan salaamhayaa idinka oo dahdiyahaalayan waa in salaamhayaa dastuurku sidaan ognahayba culimadii soomaalida way ka qayliday wuxuuna si maslaxa u yahayba dadku hadda saaxiib ra'yigu ay sheegahayeen dadkii roadmamka wax ka saxiixay sidaan ognahay intooda ka saxiixday dhammaantoodna hadda waa murashaxiin weeye marka su-aal laba su-aalood baan qabaa su-aasheeda koowaad dastuuriyo badan baa jiri jiray kuwii hore ee dawladihii hore iyo kuwo kumeelgaada inta badan kumeelgaan baa lagu shaqayn jiray dastuurka hadda la ansixiyey shacabkuna waxa hadda yani dhaliilo badan baa soo wada baxaya culimada ugu weyn tahay xuduudda soomaali weyn ma qeexayaa mise muxuu ka qabaa waa su-aasheeda koowaad su-aasheeda labaad dastuurku wuxuu wuxuu u xaqlinhayaa sida dad badan ay qabaan oo marka hadda shaarciga dadka sheekaysanaya dad saaxiibul cilmiga dhegeysato maamulada jira soomaaliya ama somaliland ama puntland ha ahaato si gaar u sheegi mahayo kuwo gaar u xaqlinhaya marka dhaliishaasoo badanna way jirtaa marka dastuurku ma ma ma wax guddi caama soo wada diyaariyaa mise gobol soomaali kamid ah aslan soo diyaariyo mas-uulkaa sidiisaba waa garta kuweebuu u xaglinayaa bay kula tahay wuxuu puntland buu xaglinaya boqolkiiba afartan in ka badan waa garta n ar- qodobka ugu horreya su-aasha ugu horreya xaliimo jaamac dastuurkani muxuu ka qabaa xuduudda soomaaliya su-aasha ugu horreysa waa taas aa arrintaas waa arrimaha ay soo jeediyeen ergooyinka iyo odayaashuba waa arrinta u taalla inuu baarlamanku wax ka qabto arrimaha aada dhaliisha looga soo jeediya ku jirtaa ina wax laga bedelo waa qasab waayo qodobkaas waxaad moodaysaa inuu banaynayo xuduudaha soomaaliya ee gudaheeda ah haddii uu muran ka yimaado in shakiga geliya in laga wada hadli karo waayahay arrintaas qodobkaasi inuusan kala caddayn baan aaminsanahay sida walaaca looga muujiyeyna ay dhab tahay sababtoo ah cabdulaahi sheekh ismaaciil haddaan adiga ku imaado xuduudaha laga hadlayo ma kuwa gobollada ee gudaha soomaaliya mise waa xuduudaha soomaaliya ay la leedahay wadamada deriska ah bismillahi raxmaan raxiim waxaan u malaynayaa meeshaan horta laba xuduud in laysku qaldaayo ayay aniga ila tahay xuduud waxaa weeye xuduudaha dowlad goboleedyada ee u dhexeeya oo gudaha ah Eh, taasina waxaan u malaynayaa laba gobol iyo in ka badan waxay isku raacaan baa dowlad goboleed noqonaysa ayaa la yidhi ama dadka hadba say isu raaci karaan baa la yidhi dadkana xuduudo waxay leeyihiin soo jireen oo dhaqme oo oo xuduudo soo jireen ah oo ay maaragtay maxaa ahaa deegaameedu ay kala lahaayeen baa jirta ama xuduud goboleed baa jirta wax la qaldi karo la- ma aha midda gudaha labadaas criteria midkii la rabo ayaa wax lagu saleyn karaa ee midda oo xuduuda qaranka ah iyo dowladaha ay deriska la tahayna iyaduna midda caan ah weeye oo lixdankii kasoo bilaabatay ee hadda geedgeed iyo buur bu- buur kastaba geed walba iyo buur kastaba iyo dooxa weri kasta iyo dooxa ka- doox kastaba ee lama tirin karo laakiin waa la yaqaanaa aad baa loo yaqaanaa iyadana ee maaragtay maxaa la dhahaa mid shaki geli kara ma aha marka anigu ma aqaan waxa loola jeedo xuduudan had iyo jeer laga hadlayo ma waxaa la rabaa in la yidhaahdo soomaaliya xuduudeedu waxa weeye inta dadka soomaaliyeed ay degan yihiin oo dhan oo geeska africa oo dhan ee markii la eego miyaa loola jeeda haddee ca- ilka iyo maaragtay maxaa la dhahdaa ee waa la caddeeya bay soomaalidu tiraahdaa ya iyo iyo yaa ma garatay ay yidhaahdaan in arrinkan la caddeeyo dadka su-aalaha weydiinaya inay caddeeyaan baa fiican aniga haddaan hor dhaco aniga waxaa ikhuseeya waxa weeye xuduudda jamhuuriyadda soomaaliya ee lixdankii baa ikhuseeya dhinaca qaanuunka marka laga eego iyo dhinaca siyaasadda marka laga eego iyo dhinaca waddan ahaan marka laga eego taasina waa midii lixdankii aanu ku qaadanay oo isku darkii aanu ku gaarnay oo aanu ku dhisnayn aanu ku dhisnay ilaa hadda marka xuduudahaasi waa kuwe cabdullahi kuwii lixdankii aanu ka dhaxalnay isticmaarkii ee naga tegay weeye oo isku darkiina maaragtay maxaa la yidhahdaa uu ka dhashay oo oo oo- oo lagu soo dhaqmaayo tan ilaa hadda marka qodobka ay dadku sheegaan waxa waxa uu yahay marka laga hadlayo arrinta xuduudaha waxaa lagu xalinayaa wada hadal nabadeed bal taas haddaad macnayso mac- macnaheedu muxuu yahay taasi wallahi haddii ee, uu jiro muran xagga dhul isku qabsi ah hadduu yimaado waa wadahadal in lagu xaliyo oo aan dagaal la aadin bay ula jeedaan baan filayaa dadka ee, taasina waxaa ban- qaanuunka dawligaba banaynayaba diblomaasiyadda caadiga ayaa banaynaysaba caqliga maaragtay caadiga iyo loojikada iyo mantiqada maaragtay mantaqa ee aadamka ku dhaqmo oo dawladaha ku dhaqmaan baa banaynaya ama sharciga caalamiga ayaa banaynaya laakiin waxaan ee, lama taabtaan baaba niri xuduudayada waaba lama taabtaanba dadka xuduudayada shaki gelinaya maxay ula jeedaan anigu waaba garan waaye waaba garan waaye W- waa garta marka waxaad leedahay dadku ha kala saaraan haddii xuduudaada lagu soo duulo inuu waddanku xaq u leeyahy inuu isdifaaco iyo haddii muran Ah.
iyo haddii muran uu ka dhexeeyo waddanka soomaaliya iyo waddan kale ku saabsan xuduudda ama dhul kale in dee qaab Haddayba nabadeed lagu dhacdo.
xaliyo haddayba dhacdo iyadoo la dhowrayo iyadoo la dho la cuskanayo qaanuunka dawliga la dhowrayo mabdaca madax banaanimada iyo gelinimada soomaaliyeed in la difaaco kow haddii lagu soo xadgudbo muran ee, difaac aan mudnayn hadduu yimaadana in maaragtay muxuu ahaa wadahadal laga galo wax iska caadi ah weeye taas laakiin laguma qoro dastuur dastuurada caalamka ee laguma qoro waa tahay n bal aad baa waxaa mahadsantahay lagu qoraa das- dasaatiirta caalamka waxaa lagu qoraa dhulka dawladdaasi waa dhul muqadasa oo aan lagu soo xadgudbi karin oo aan la kala jarjari karin baa lagu qoraa waa tahay cabdullahi aad baad umahadsan tahay dhegeystayaashan mar kale ku laabanayna dhegeystaha khadka ku jira magacaaga iyo meesha aad joogta iyo su-aashaad weydiinayso xaliimo jaamac iyo cabdulaahi sheekh ismaaciil oo marti u ah barnaamijka madasha walal waa yacquub waxaan joogaa muqdisho caasimadda dalkan jooga walal haye su-aashaad weydiinaysaa martida maxay tahay walal caasho ma rabo een, laba ogaba inaan wax su-aala weydiiyo laakiin waxaan rabaa aragti taya inaan soo bandhigaan rabaa waa tahay aragtidaadu maxay tahay aragtidaydu waxay tahay horta absolutely guud ahaan ba waxaa is leeyahay waxaan dastuurkan iyo waxaana lagu maaweelinayo ujeedo kalea laga leeyahay ujeedada laga leeyahay ani aan u arkana waxay tahay inta hadda kuneel gaarka lagu jiro waxaa jira isku dayo ay sameeyeen dowlado shisheeye kaasay ku doonayeen kheyraadka dalkeena inay maaragtay maxaa lahay u qaataan sida matalan badda oo kale kenya xadgudubka ay soo samaysay hadeertaan aan kula hadlaayo oo aan ku jirnana ciidamada kenya waxay ka wadaan baaritaan dowlada hadeertaan ay joogaan iyadoo weliba dagaal lagu jiro xiisado lagu jiro iyo howsha ayagaa ay wadaan maadaama sharci caalamiga uusan aqbalaynin dowlad kumeel gaar ah saxiixeed inuu shaqeeyo waxay rabaan in ay dhahaan kumeel gaarkiibaa laga baxayaayo maxaa la dhahay dowladda rasmi soomaaliya loo sameeyo camcam ah loo sameeyo dan kadib qolada kale ee imaan doonta oo aan waxba ka duwanaan doonin kuwii hore ee maaragta maxaa lahay dalka u saxiixay shisheeyaha inay saxiix ka qaataan dowladda rasmi ah ujeedo kale oo ka dambeysa maaragtay in oo dastuurkan nalagu waxdawoodo kumeelgaar baa laga baxay na laga dawoodo ujeedo kale oo ka dambeysa malaha waanahayn in lagu xalaaleysto kheyraadkeena dadkan siyaasiyiinta soomaalida ah matalan difaacayeen ana waxaan dhihi lahaa indhihiina kala qaada wax akriya waxaad gashaan wasiidada caalamka gala dal siduu ku jiraa muxuuse dal muqadas u ah oo aan laga taagan karin maxaa naga dastuuran loogu maawelinaya dowladda kenya hadeertan haatana kheyraadkeena dabaalanaysaa dadeenna waxaa waaye waa tii hadeertan mudanka hadeertaan taagnaa oo weliba hadeertaana taagan oo aan laga hadlin maxaa looga hadli laayahay waayo mihiiga muxuu noogu boojeyna anaga dastuur iyo waxaan loo joogi noogu boojeyna mid waa midaas bulshada horta inay fahantaa siyaasiyiinta soomaalidana waxaan leeyahay warniinhow waxbaha cabsanina oo maaragta maxaa la yidhaha inuu darsaaqadiisa ilaahay waa qoray maaragta waktigaad dhimanaysana waad qoran tahay ka hor dhiman maysid runta sheega lilaahi nima dalkiina dadkiina ugu adeega waxbaha khiyaamiro dadiina imaankiina sugtaan u leeyahay mida kaleeta ee shacbiga soomaalida oo soo jeedinaya waxay tahay warniin aan iska dhacno qabyaalada iyo kala qayb qaybsanaanta waa mid meeshaasna dhigtay aan isku duubnano aan isku tashano danaheed aan tashano miyi wax bilcaalamaasantiina caasho iyo iyo iyo iyo iyo biyaha kaleba aadin salaamaya guud ahaan waxaa aada ugu mahad celinaya waay aad baad u mahadsan tahay n xalimo jaamac haddii aad fikrad ka dhiibanayso ama aada u jawaabayso dhegeystahaas ha maya arrinta dhegeysta waxa weeye arrinta uu sheegaya runtiis waaye dadka dhanna arrimahaas way arkeen waana mas-uuliyad saaran qof kasta oo wadaniya haddaba odayaashu waa ka diidiyeen arrimo badan ergadu waa ka diidideen dadku doodo badan bay ka sameeyaan laakiin arrintan constitutionaliya yaan laydinku mashquulinin wax walba bilow bay leeyahay ani arrintaas arrin horumarinaan u arkaa oo horumar ah tallaabo horumarin lahoo la qaaday waxa kale adaa iskale adaa saxan kara ma xoroobi karti haddaad waxaaga adigu yeelanin maanta waa farxad weyn wadanka in lagu qabtay shirki banaanka lagu qaban lahaa inta dambe oo dhanna waxay ku xidhan tahay baarlaman fiican iyo dowlad fiican haddii la helo inta uu sheegayo o dhan waa la qaban karaa waxaad tiri xalimo jaamac arrimaha wiilka uu ka hadlay ee dhegeystaha uu ka hadlay wax badan baa laga hadla oo laga dooday yaa ka hadlay maxays ahaayeen qodobada ay ka doodeen dadka aad sheegayso dadka ka daba waxay ka doodeen sida xuduudahoo kale xuduuddeenaa lasoo galayaa khayraad baa laga guranaya shirkada aan sharceed lahayn baa imaanaya ciidamo aan baarlaman la marin baa imaanaya waxaas oo dhan bay maalin walba dhahaan inuu taas ka hadlayaan umalaynaya taasna aad baa looga hadlay aniga aan mid ku darsado xalina ooga anoo ku kabaaya haddaad ii ogolaato waa tahay cabdullaahi a waxa weeye odaygii hadda maaragtay mudaakalada sameeyey oo lahaa siyaasiyiinta waa inay feejignaadaan lahaa waa ku mahadsan yahay horta dardaaranka uu noo soo jeedinayo iwaanada wuxuu taabtay baan filayaa arrimaha khayraadka khayraadka wadanka gudihiisa hadday ku jiraan annaga u madax banaan oo haddii alla kuuranayahay maagasi maxaa la dhahdaa inaan la soo baxno oo ummadayda iyo dalkaba uga faa'iideyno ko haddii ay noqdaan kheyraad dhacaya xuduudka labadiisa gees labadiisa gees labadiisa dhinac kheyraad dhacaya hadday yihiinna qaynunka dawliga sida u maaragtay maxaa la dhahdaa qabo in heshiis labada dawladood oo dariska ay ka gaaraan baa loo baahan yahay sidii ay uga wada manaafacaadsanaan lahaayeen waxaa dhici karta betroolka inuu halkan ku jiro oo meeshii laga dhoofin lahaana halkaas inuu noqdo ayaa dhici karta waxaa dhici karta maaragtay maxaa la yidhaahdaa dhinac inuu betroolka u yaraado oo dhinac kale u bato ayaa dhici karta oo la damqo in hoos laga soo diso sidii lasaga reebi laha waxyaalahaas oo dhan qaanuunka dawliga ayaa maarintiisa maaragtay muxuu ahaa shaqo ku leh waana loo feejigan yahay waana laga warqabaa haddii ay iska noqoto dhul dad iska leeyahay dawladda ay iska leedahay in si bareera loogu soo xadgudbo oo riigad laga taagto oo khilaafkooda halkaas maaragtay maxaa la yidhahdaa laga dhuuqo hadday noqotona isagana sharcigii dawliga ahaa ayaa daafacaya oo dhahaya waxaasu suuragal ma aha suuragal ma aha geynimadiibaaba dadka ku khasbaysa inay taasoo kale ka hortagaan marka dadku ma dareen laha shacbiga soomaaliyeed ma dareen laha xukuumadda oo dadka qabanaya u qabanaya madaxtinimadana ma dareen laha waxaan jeclahay marka in niyada inaan la iska jebin baan anigu jeclaan lahaa waayahay haddaynu u leexanno waxaa jira walaac ka soo baxaya ee qaabka loo xulayo xubnaha baarlamaanka iyo weliba dastuurka qodob ka mida waa ka dhigaya haweenku inay qaban karaan jagooyinka lasoo doorto iyo weliba kuwa la magacaabo dhammaantood haddaba haddii tiradii haweenka laga filayey ay soo bixi weyso gaar ahaan dhinaca baarlamaanka taasi dhaawac intee la-eg bay ku noqonaysaa in loo gudbo nidaam dastuuri ah haweenkuna si dastuuri ah loo soo doorto qeybtoodana ay u helaan xalimo jaamac ha hadda waxa weeyaan waa ku faraxsana su-aashaas inaad weydiiso horta waxa weeyaan haddaan hadda ka hadlayn labadoyna hadalleen hadda waxa weya maadaama four point five wax lagu qaybsanayo ayaa doodan badan keentay waxaa loo gooyay boqolkiiba soddon tiro ah arrinta xulitaanka waxaan ka codsanaynaa inay karateeriyada ku eegaan inay sida karateeriyada kale ay u fulinayaan tanna u fuliyaan oo kow ka jeegarayaan boqolkiiba soddon wey saddex xubnood hadday reerku leeyihiin mid inay gabadh noqoto haddii kale ay ku soo celiyaan taas waa taa tan kale oo aad tidhi inay haweenku qaban karaan bosishon kasta taas waxay la tahay wax diidaya ma jiraan in badanna waa laga dooday daraada u dambeysay culimo badan aan kala doodaynay horaan ugaga f magacaabaya kii loo dooranayaba inay qaban karaan waa aaminsanaha cilmi hadday aqoonteeda leedahay oo kartideeda leedahay diintu ma diidayso iyaguna xagga diintay ka hadlayaan waayahay cabdullaahi sheekh ismaaciil sidee loo xaqiijinayaa in boqol kiiba soddon haweenku ka helaan baarlamaanka bismillahi raxmaan raxiim horta arrintu tiro ayaa laysku hayaa maana xuquuq xuquuq layskuma hayo tiro weeye waxa meesha laysku hayo oo dooda ka socoto xagga xuquuqda dumarka soomaaliyeed inay xuquuq siyaasadeed leeyihiin oo codayn karaan inay xuquuq maarata maxaa shaqaaleyn ay leeyihiin oo shaqada ragga sida ugu tartamayo ay ugu tartami karaan oo ay ragga ka garab shaqeyn karaan waxaasoo dhan wax shaki oo ka jira ma jiraan wax shaki maarata oo ka jira ma jiraan cid murug gelisayna ma jiraan middaan ah tirada oo ay baarlamaanka kaga soo maarata maxaa keerta ay ku yeelanayaan aniga waxaan qabaa horta in maxaa la yidhahdaa si xoogaa caqligal ah loo maareeyo oo xagga cultureka iyo xagga diinka iyo xagga duruufaha waddanka uu meesha uu marayo intaasoo dhan in la xeeriyo ayaan jeclaan lahaa anoo haddaba had iyo jeer dumarka dadka xuquuqdooda taageera anoo kamid ah ayaan jeclaan lahaa marka tirada haddii aan idhahdo laba boqol iyo shan iyo toddobaatan tii indigasi boqol kiiba laba iyo toban bay ahayd iyadoo tirada aan la kordhinin in loo soo qaado mar un soddon ilaa afartan la keeno oo la saddex jibaaro aniga xoogaa loojikada waxay ila tahay inay xoogaa maarata maxaa xiriiri ku tahay inay aqbasho arrinkaas noocaas oo kale ah marka dumarkan waxaan dhihi lahaa idinkoo waa laidinla ogol yahay haddana maarata maxaa la yidhaahdaa cadaadintan aan maarata maxaa la yihahda damaca waalan ku dhisan in meesha laga saaro ayaan dhihi lahaa aniga waa dilaacinayaae saasaan dhihi lahaa cid wax isu diidanna ma jirto laakiin cabdullaahi sheekh ismaaciil haddii aan la kari karin maxaa markii hore loogu daray wallahi waxaan umalaynaa laablakac waa iska dhici karaa mararka qaarkood sloganaad kula tegi kara halkudhegyaa kula tegi kara waxaad moodeysaa dadka waaqica intay ka tagaan oo sidii cambaign ya oo iska aan miro dhal ahayn ama xoogaa si dhalanteednimo maarata muxuu aragti ah ku dhisan in dadku ay duufsadeen baan anigu u arkaa laakiin haddii si aan waaqicanimo oo soomaalinimo oo lilaahinimo ku jirta aan u hadlo xuquuqdu meesheeda weye tiradana waxaan dhihi karaa laba boqol iyo shan iyo toddobaatankii un bay maraysaa imbigasi percentage-kii imbigasi arrinta dhibaato kama timaadeen doodna kama timaadeen waxaan qabaa marka in arrinta la xasiliyo ayaan qabaa aniga la xasiliyo waaya xalimo waxaan leeyahay wasiirkayga haddii laba boqol toddobaatan iyo shan boqolkiiba soddon marka horeba la iska gooyo halkaas la dhigo ma laablakacba nisee wax lagu soo heshiiyey waayo laba boqol toddobaatan iyo shan baarlamanka ma laablakacbay ahayd marka lagu soo heshiiyey midda kale xuquuqda miyaan loo sinnayn heshiis kase maanaynu wadagelin inagoo u dhan oo haween iyo raga waddan kase maanaynu wada lahayn shey laablakacu noqoni
tiradaas xalima warkayga oo gaaban tiradaas inay caqabad ku noqoto maaha meelmarinta dastuurka inay caqabad ku noqoto maaha soo xulitaanka baarlamaanka inay caqabad ku noqoto maaha kahorkeen ay ka abuurto bulshada dhexdeeda ma aha marka waxaan dhihi lahay xuquuqda dumarka waa dhowrsoon yihiine waxa kan dhanaca dheerida ah yacni yaan lagu riixin ummadda yaan lagu riixin baan dhihi lahay aniga haddaan anoo xagga xigmada u badanayo ani haddaan xagga dhaqanka u hadliyo xaggaan xagga diinta u hadlo intaas waxa weeyaan waa dhowrsanaan iyo sharaf iyo weliba in mudnaan loo siiya intaas ka badan gabdhaha waa la iska horreysiin jira waa la sharfi jiray waa tahay xagga diintana saasoo kale ogoshahay waa tahay aad baad mahadsantihiin een, xaliimo jaamac iyo cabdullaahi sheeh ismaaciil dhegaysta khadka ku jiraan bal markaan na soo gelinayna dhegaystaha khadka ku jira bal magacaaga iyo meesha aad joogta iyo su-aasha aad xaliimo jaamac iyo cabdullaahi sheeh ismaaciil aad weydiinayso waa salaamayaa xaliimo iyo iyo cabdullaahi sheekh ismaaciil oo maxaa aadan magaxiyo Waad waa mag- kaa qaadnay Ee, waxaan joogaa magaalada magaalada garowe ee caasimadda puntland Ee, su-aasha aan weydiinaya waxay tahay ee, mar kasta oo dastuur ee, la sameeyo ama kumeel gaar ha ahaado ama dastuur rasmi ha ahaado waxaa la sheegaa in maaragtay haweenku ay leeyihiin ee, koyto la yaqaano oo ah boqolkiiba intaas haddana ma hirgasho mar kasta waxaa muuqata in xubnihii maaragtay ee, loo ofargarayay ama la yiri haweenkaa la siinaya in aysan sidii la rabay aysan noqonin marka maxaa taa sababay maxaase hadda loo gudbi karaa arrintaas oo een, suurto gelin kara in haweenku ay helaanin xubnihii een, boqolkiiba soddonka ahaa ee loo ofargarayay een, ma sadexi kartaa in sidii horetan arki jirnay een, odayaashu ay maaragtay meel walba ay soo xulato rag keliya oo aan haween meesha la keenin Wa- waayo xalimo maxaa hortaagan haweenku inay tirada loo cadaday loo qiyaasay inay helaan oo ay u badan tahay inaysan helin Waxaa hor- xildhibaanadii waxaa loogu hortaagan talagalay waxa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi waa inaad oofisaan axdiga aad gashaan waxa weeyaan siyaasada iyo wadanka iyo talada wadanku dadka way ka dhaxaysaa wixii lagu soo heshiiya haddii maalin walba ay raggu ka baxayaan waxa weeyaan arrintaasi arrinaan aakhiro iyo adduunka toona u fiicnayn dawladnimadana u fiicnayn sharcigana aanu fiicnayn sharcigu siduu yahay waa in loo fuliyo waxa lagu heshiiyey ma kala ma kala ma kala xoog weyna dhaqankuna ma diidayo marka maalin walba waxaa keenaysa sharcigiina waa la jebinayaa ballantii waa laga baxayaa ee, marka horena waa la samaynayaa marka horeba haddii lagu heshiiya boqolkii hal baa idin siinay waa waa waa qawl bawse laysku ogyahay marka taasaa keenaysa ballanka baxa sharciga la jebinayo arrintaasina waxay sii muujinaysaa in sharciyada dambena la jebin doono oo lagu dhaqmi doonin waa tahay sidii marka jaartarka oo kale marka in lagu dhaqmo markaa cabdillaahi mar dhawaad wuxuu sheegayay moogtahay waa in lagu kalsoonaado waxa lagu heshiiyey waa tahay xaliimo jaamac marka in lagu dhaqmo dastuurkan hadda lagu heshiiyey la ansixiyey goormay bilaabanaysaa waxay bilaabanaysaa mar haddiiba la ansixiyey oo erdadu ansixisay ku dhaqan ku meelgaar u helaya marka ma la isla gartay xilliga ku dhaqan ku meelgaara maalinta la ansixiyey ka bilaabantaa W- waa yahay een, eh, gabagabadii baynu ku dhownaa cabdullaahi sheeh ismaaciil adigoo ka jawaabaya su-aal hore oo layna weydiiyo oo ahayd dastuurku inuu u xaglinayo gobollo gaara aniga meel ay ku qoran tahay gobollo gaar ah ee in u xagrinaya ma arkin ee, waa la oran karaa ee, gobol gobollo gaar ah ee, kaalin bay ku ahaayeen ee, ee, sare uqaadida in laga shaqeeyo ama dardargelinta in laga shaqeeyo maxaa la yidhahdaa u samaynta dastuur ee, daa'im ah wadanka waa la dhihi karaa laakiin ee, inuu si gaara ugu xagrinayo gobol ee, mucayan ah ee, aniga uma arko Ee, process bay ahayd processkaasna ee, geedi socod buu ahaa geedi socodkaasna ee, ee, maxaa la yidhahdaa maamulo goboleedyo ayaa maaragtay maxaa la yidhahdaa kasoo qayb galay taas waa mid jirto xaqiiqo ka jirto aan inkiri karin weye taas horta waa sidaas weye marka ee, qodobka kale dastuur waa ka fiican yahay dastuur la-aan waa ka fiican yahay ee, dastuurna aaraada badan badan badan badan ba ayaa maaragtay maxaa uu soo koobaya laakiin kulli aaraadaas lama wada qaato wixii lagu wadaa maaragtay laisugu yimaado oo meel dhexaad ah ayaa dastuurka la gashadaa oo lagu heshiiyo ayaa la gashadaa marka aragtiyaha kala duwan oo dhinac siyaa- ah, fikirka siyaasadeed ka imaan kara Eh, ama dhinaca maaragtay maxaa la yidhahdaa aragtida diineed ka imaan kara ama dhinac ka imaan kara sida bulshada u kala qaybsan tahay haween iyo iyo ragba u kala qaybsan yihiin ama sida dabaqaadka ay u kala qaybsan yihiin maaragtay maxaa kalaasyada u kala qaybsan yihiin ka imaanaya kulligooda ee isku meel lama wadagelin karo laakiin wixii ay dhammaantood oo dhan heshiis ay ku noqon karaan baa dastuur laga ya- laga dhigtaa marka saas darteed ha ku kalsoonaadaano dastuurkaanu inuu xambaarsan yahay aragtiyadaha kala duwan ee dabaqaadkaas aan soo sheegay iyo intaasoo qeybood aan soo sheegay inuu xambaarsan yahay m- mid walbana uu ka xambaarsan yahay in mid baa boqolkiiba boqol uu ka xambaarsan yahay mid baa boqolkiiba konton uu ka xambaarsan yahay mid baa boqolkiiba labaatan uu ka xambaarsan yahay laakiin waxay isugu imaanayaan inay inuu yahay dastuur aragti kala duwan xambaarsan marka sidaa darteed waxaan anigu dadka kula talin lahaa inay ku kalsoonaadaan haddii aan la doonayn koox keliya fikirkeeda in dastuur laga dhigto taasina macquul maaha waa tahay waad mahadsantahay cabdullaahi sheekh ismaaciil sidoo kale xaliimo jaamac adigana kelmadaada ugu dambaysa ama gunaanadka ah ee dadkaad u sheegayso ah kelmadeeda ugu dambaysa waxa weeyaan waxaan dadka leeyahay horta waa tallaabo la qaado in constitution la samaysto constitution dadka iskale ayaa waxna ka bedesha waxna ku dara waana dukumenti nool oo maalin kasta waxna laga reebi karo waxna lagu dari karo taas aad baan usoo dhaweynayaa laakiin waxa aan leeyahay maadaama hadda kumeelgaal lagu jiro one man one ford aan la gaadhin haddii la jabiyo axjadiyada lagu heshiiyo wax badan oo kalena way jabi doonaan
intaasi waxaan ku soo afjaraynaa barnaamijka madasha dastuurka waxaana maanta marti noogu ahaa doctor cabdulaahi sheekh ismaaciil oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka soomaaliya iyo xalimo jaamac oo ka mid ah guddigii madaxa bannaanaa ee soo diyaariyey dastuurka soomaaliya haddii aad doonaysaan dhegaystayaal inaad akhrisataan natiijada aragta ururinta aynu samaynay waxaad ka daalacan kartaan bogga iyaga somaali v o a com haddii aad doonaysid in aad ka qayb geshid barnaamijka madasha dastuurka teleefoonkaaga noogu soo dir somali at v o a news com